Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk Soomaaliya oo qayb ka yihiin wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada dalka. Wafdiga wasiirka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyay xubnaha labada gole ee Jubbaland oo uu markaasi horkacayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, ku-xigeenkiisa, agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyay wasiirka iyo wafdigiisa.
wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan jibriil wasiirada ka socda maamul goboleedyada hirshabeelle south west galmudug gudoomiyaha lugta ganacsiga farxadda inoo tahay haddaanu nahay bahda ganacsatada reer jubbaland gaar ahaan dowlad gobolka jubbaland maanta farxadda inoo tahay soo dhaweyntiina iyo maatinkiina ku soo dhowaada dalkiina dowladdiina iyo dhulkiina kusoo dhowaada iyo magaaladiina waxaan u maleynayaa socdaalkiini ay tahay socdaal shaqo qaran insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa waxa u imaatan baa inaad si habsami leh inoo qaban doontaa ama ay inoo qabsami doontaa marka safar dheer waa ka soo gasheen anaga farxadda inoo tahay soo dhaweyn baan ku leenahay qiimada soo dhaweynta keliya noo soo dhowaada wadankiini iyo magaaladiini iyo dadkiina la joogtaan wixii shaqo iyo wixii kalena insha allahu markay shirka noo furmaan baa laga wada hadli doonaa kelmadeedu waxay la soo dhaweyn oon aad ugu faraxsana la soo dhawaada ugu dambeyn jibriil cabdirashiid xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkii uu ku yimid magaalada kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland soo dhaweynta iyo guud ahaanba dowlad goboleedka jubbaland soo dhaweyntii qiimaha lahayd ay noo sameeyeen aniga iyo wafdigeyga oo ka kooban wasiirada ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka aatumo iyo rugta ganacsiga iyo tiimkeeda iyo dhammaan marsaf kale aad ka mahad celinayna runtii qaabkaad noo soo dhaweyseen iyo xildhibaanka federaalka jenaraal cayan oo ka tirsan guddiga ganacsiga iyo warshadaha ee golaha shacabka aad baan ugu faraxsanna maanta inaan soo booqanno magaaladii kismaayo kaafis ahayd waan ku mahadsan yihin maamulka shida wanaagsan ee noogu soo dhaweeyey socodkeennu wuxuu daarnaa inaan bal soo gaarsiino jubbaland barnaamijka diiwaangelinta casriga ee s b r s loo yaqaano somaali business registration system oo dowladda federaalk ay ku guulaysatay inay hadda ku diiwaangeliso hab casri ah shatiyada laga qaata dalka heshiiskaanasna wuxuu ka dhashay heshiis saddexdii bishii saddexaad laba kun sagaal saddex iyo labaatanka ka dhacay maamul goboleedka galmudug dhusmareed wafdigan maanta kismaayo soo gaaray ayaa ka qayb gali doona shirka wasiirada ganacsiga oo maanta kismaayo ka furmaya